Caafimaadka ayaa muhiim u ah bulshada, waxaana jira markaasi wasaarado iyo sidoo kale hay'ado ka shaqeeya horumarinta caafimaadka si bulshada u hesho adeeg caafimaad oo dhameystiran, tayana leh. Waxaana markaasi aad muhiim u ah in bulshadu ay markaasi hesho adeeg caafimaad oo tayo leh. Si gaar ah, waxay markaasi aad muhiim ugu ah hooyooyinka iyo sidoo kale carruurta inay helaan adeegyo caafimaad ay markaasi u baahan yihiin. Magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa ka socda olole bulshada markaasi loogu baaqayo gaar ahaan hooyooyinka inay markaasi booqdaan goobaha caafimaadka si markaasi loo helo dhallaan caafimaad qaba isla markaana ay qaataan tallaalka qaybihiisa kala duwan. Isku-duwaha caafimaadka ee degmada Kismaayo oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlaha caafimaad ee ka socda degmada Kismaayo iyo muhiimadda ay markaasi leedahay booqashada hooyada iyo sidoo kale dhallaanka ee goobaha caafimaadka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين أولا waxaan u mahad celinayna ilaahi subxaana watacaala iyo eh, bahda warbaahinta Eh, waxaa kaloon u mahad celinaynaa shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha caafimaadka waxaan rabaa warbixin yar oo kooban inaan ka bixino eh, adeega caafimaadka ee degmada Kismaayo oo ay bixiyaan isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo qeybta hooyada iyo dhallaanka iyo xarunta caafimaadka ee midnimo adeega ay bixiyaan Eh, adeegan xarunta caafimaadka ee midnimo iyo ka socda maternity-ga isbitaalka Kismaayo qeybta hooyada iyo dhallaanka isbitaalka Kismaayo waxa uu soo bilowday labada kun iyo toddobiyo tobankii mashruuca ka socday labada kun iyo toddobiyo tobankii november maantana waxaynu maraynaa laba kun afar iyo labaatan eh, abril Eh, mashruucaas markii laga soo bilaabo november seventeen ilaa iyo maalinka maanta ah oo aynu marayno abril laba kun afar iyo labaatan waa lix sano iyo lix bilood ayuu mashruucan ka socdaa eh, degmada Kismaayo mashruucana waxaa lagu magacaabaa CHASPI mashruucan waxaa caawiya oo wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay iska kaashadaan eh, bahwadaagta Save Children Eh, waxaana donor ah oo deeq-bixiye ka ahaa SIDA oo ay lacagta wada bixiyaan oo ay mashruuca naga wada support gareeyaan Switzerland iyo Sweden marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo bahwadaagtii iyo mashruuca nagala shaqeynayay adeegaas lixda sano iyo lixda bilood socday bahwadaagtii Save Children oo la soo marinayay mashruuca oo aan wada fulinaynay iyo doonarkii ama deeq-bixiyaashii kala ahaa eh, cd iyo s d c oo ahaa switzerland iyo sweden kala ahaa iyagana waan u mahad celinaynaa haddii aan mashruucan eh, laga sabood gareeyo maternityga isbitaalka kisma qeybta hooyada iyo dhallaanka isbitaalka kismaayo iyo xarunta caafimaadka midnimo iyo mobile team eh, isagu dhammaaday hadda haddii aan ka warbixino oo aan u guda galno november ilaa iyo maalinkan maanta oo aan marayno november laba kun la- laba kun toban iyo toddoba ilaa abril laba kun iyo afar iyo labaatan mashruucan wuxuu adeeg siinayay bulsho soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada kismaayo bulshadaas oo ka kala imanaysay qeybaha kala duwan ee guud ahaanba eh, jubbaland eh, degmooyinka ay ugu badan yihiin ee degmada Kismaayo oo uu mashruucu ka socdo iyo degmada Chamaame, Chilib, adu gobolka Jubbada Dhexe oo idil. Mashruuc sidoo kale wuxuu ka socdaa degmada Afmadow iyo degmada Doobley ee oo si wada jir ah sidan Kismaayo oo kale uga socda. Mashruucu guud ahaan lix xarumood buu sabood gareeyaa, lixdaa xarumood ee uu laga sabood gareeyo mashruucan ee Chaspi waxay ku kala yaalaan degmooyinkan aan soo xusay.
Booqashada goobaha caafimaadka ayaa muhiim u ah hooyooyinka si ay markaasi uga badbaadaan halis ay markaasi la kulmaan xilliyada umusha.